barakacyaasha nool kaamka Beder Lame ee magaalada Kismaayo iyo weliba Yomarkiin Kuuri iyo Helena iskuulii walka baradanga kaamka Beder iyo weliba ka nool qoysas badan oo aan awoodna inay awlaadii ku biyaan qarashaadka walbarashada gudoomiyaha bogtaale kaamka Beder Lame ee magaalada Kismaayo aadan mursal cadow iyo weliba uu ku warbiyay fursad walbarasho ee ardayda sayo Helena usoona sheegay in hay-ado haansho ay ku taageereen walbarashada awlaadaha
ardayda ama caruurta ee ku nool kaambeder waa caruur oo barakacyaal ah dadka deganna waa dad iska sabool ah oo aan inta badan aan bixin karin waxbarashada laakiin fiftiinkii markii aan ka noqonayay guddoomiye kaambeder aan noqonayay waxbarashada caruurta aaday u hooseysay laakiin ololo badan iyo wacyigelin badan laga sameeyey iyo iskuulaadka friiga ah la geeyey waxaa u malaysaa hadda ardayda waxbarashada inay aad wallaahi dhowr iskuul ayaa hadda ee ardayda kaambeder ku nool dhigata ama caruurta kaambeder hadda ku sugan ee iskuulkan lagu magacaabo tayo iskuulkan ganaano iyo iskuul beder ay dhigtaan ardayda hadda ama caruurta ku nool kaambeder labada kun iyo lix iyo tobanku hay-ad ii imaatay oo lii dhahay gabar wax qorto waxna aqrisa ayaa loo baahan yahay kaamka waa laga waayay laakiin labada kun saddex iyo labaatanka ama labada kun iyo labaatanka hadda aan soo dhaafaynay hay-ad ii imaatay ilaa toddoba qofood oo caruurta kaambeder degan oo wax bartay ayaan rabnaa oo haytii ka shaqeeya ay dhaheen toddobadaba waxaan ka dhexhelay kaambeder taasna waxaa i sahal igaga dhigtay juhdiga badan lagu bixiyey inay wax bartaan caruurtaas waxaana ku mid ay ardayda ku faa-iideysaday ayta fursad walbarasho ee ku heleen ee knool kaamka beder lama iyo weliba yo sheegan inuu ka faraxsanyiin walbarashadiio iskuulka waxaan ka bilaabay koowaad markaan koowaad ka bilaabay magaciiga qoritaankiisa maaan garan markaa labaad tahay sidaas oo kale saddexaad markaan tagay magac qoranaal bilaabay ingiliishka iyo xisaabta iyo soomaaliga iyo carabiga tarbiyada waa fahme saas ay tahayna hadda xifdiskiisa iyo wixiis dhammaan waa fahme haddana waxaan rabaa foonfoon ilaa jaamacad inaan gaaro warjadaan leeyahay ugu horeysa aan gaaro taas waa haddana waxaan rabaa inaan foonfoon iyo jaamacad inaana sidaa wax lii baro oo kale inaan dad usii baro magacaygu waa nimco cabdicali shanaad aad ayay u fiican tahay waxbarasho iskuulka taya brimal secondary school waxaan u tegay iskuulka in aan waxbarasho waa in aan wax barto aan markaa degaa iskuulka koo magacayga sida loo qoro ma aqaanin ba i taa waxay taa haddaan kale aqaanin koo ilaa waxay taa ma aqaanin base hadda waa aqaanaa ba i taa waxay tahay hal hal ku dhufo inay tahay hal waa aqaanaa macalin inaan noqdaa rajeynaa